maamulka iyo shacabka xaafadda kulmise ee magaalada jowhar ayaa wadooyinka xaafadda ka sameeyey ololo nadaafadeed intii uu socday ololahan ayaa qashin badan looga saaray xaafadda kulmis ee magaalada jowhar qaar ka mid ah shacabka iyo maamulka xaafadda kulmis ayaa sheegay in ay sii laba jibaari doonaan howlaha nadaafadeed waxaan maalmahan bawadnay nadaafaddii bilic soo celintii magaalada jowhar ama degmada jowhar oo noogu baaqay guddoomiyaha degmada ahna duqo magaalada hadda qayb ka mid ee xaafadda kulmis ayaan joognaa oo magaalada galinkeediiyaan hadda nadaafadii ku wadnaa anoo fursaddan kaga faa'iidaysanayo dadka xaafadda kulmis waxaan u sheegaa aan ugu baaqayaa inay markaas nadaafadda ay ku dadaalaan wadooyinkana bulacaadaha inay markaas mar kastaba iska xakameeyaan maayarka degmada wuxuu uu amar nagu siiyey cid kasta oo caqabad ku ah in markaas nadaafadda ka hor imaanayso gacanbir in lagu qabto balse annaga amarkiisii annagoo markaas usii dhagraaraacno dadkiina xishmaynayno waxaan rabnaa xishmad meeshii way ka tagtay amarkii guddoomiyaha degmada in aan fulinaan ku khasbannahay nadaafadda alla qabto bulaacadaha iyo waddooyinka dadka oo xirayow aka fuulajignaadaano hadda shaqo ayaa la soo amray shaqadiina hor waa haynay haddana shaqadii inaan sii laba laabnayna la soo faray waxaan diyaar u nahay maalin kasta inaan heegan u ahaano nadaafadda aan mar kasta nadaafadda aan heegan u ahaano aan ku shaqaysano oo waxna siima nadaafadda aan magaalada kulmis inaan mar kastoo aan nadaafadeeda heegan u ahaano aan hor istaagsanaano aan diyaar u nahay maanta waxaan ku shaqaynaynaa kulmis aan maanta howl ka haynaa marba marmar inaan heegan u ahaano xafaayadaha meel kasta wasaq inay naga tahay inaan heegan u ahaano aan diyaar u nahay waxaan u jeedinaa inay ayadana la dadaalaan xafaayadda albaabka lagu shubay inay naga joojiyaan anaga heegan u nahay albaabkooda agtiisa maanta inay xafaayad dhigaan aan ka qaadaa waxaan diyaar aan u ahay intaas inay muslimiintaas inaan wasaq ay soo gaarin oo nadaafaddaas aan ka taliyo ina iyagana waxaan maanta aan rajaynaa inay heegan ila ahaadana ila shaqeyna garabkayga soo istaagaan maanta aan jeclahay aan ku dhiirigelinaa weliba maamulada xaafadaha jowhar ayaa isbuuciiba mar sameeya howlo nadaafadeed taasoo looga gol leeyahay ka fogaanshiyaha caafimaad darrada qashinka uu keeno